maamulka degmada baraawe ee gobolka shabeellaha hoose ayaa sheegay inay adkeeyeen arrimaha nabadgelyada magaalada si ay ugu diyaargaroobaan xaqiijinta amniga doorashada kuraasta lagu wado in lagu qabto magaaladaasi oo caasimad u ah maamulka koonfur galbeed sida uu warbixintan ku eegayo wariyaha v o e da ee magaalada muqdisho cabdicasiis axmed barrow
degmada baraawe ee gobolka shabeellada hoose oo caasimad u ah maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya waxaa lagu wadaa in qaar ka mid a kuraasta baarlamanka ee aqalka hoose ka soomaaliya lagu soo doorto magaalada oo sanadihii ugu dambeeya sameynaysa horumar ganacsi waxaa maamulka oo iminka aada u adkeeya ammaanka si doorashada halkaasi ka dhacaysa ay u noqoto mid nabadgelya cumar sheekh cabdi oo ah guddoomiyaha degmada baraawe ayaa v o eda u sheegay in degmada iminka ay samaysay horumar dhowrkii sano ay uu gacanta ku haya maamulka koonfur galbeed amnigeeda ama informationkeeda saxda markaan ku siiyo caasimad dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya aad iyo aad iyo aad ayay u wanaagsan tahay shacabkii waxay u diyaar garoobeen ama ay u socdaan doorashoay u socdaan maadaama baraawe ay martigelin doonto ku dhawaad laba kun ilaa iyo saddex kun shacab ah oo ay ka badnaan doonto maanta oo mana ay runtii u diyaar garoobeen diyaar garowgaasna waxaa suurtageliyay amnigeeda mana oo si wanaagsan ay u wanaagsan tahay annagana tan maamul ahaan runtii aad baan u diyaar garownay sida magaalada oo mana doorasho mana uu dhici laheeday baraha waa ka warheedaa martigal marti marti badan ayaa martigelisay waxaa lagu martigeliyey qolada barnaamijka forumka runtii taasna waxay noo suurtagelay in mana wafdiya caalami noo imaadaan heer mana gudoomiye baarlamaan ilaa heer wasiiro ilaa heer xildhibaan federaal maamulka degmada ayaa qeexay inay diyaar garowga ay doorashada u galeen uu yahay mid weyn magaaladana iminka ay awood badan u leedahay inay maarayso xaddiga badan ee wafuudda imaan doona xilliga la shaaciyo goorta ay doorashadu ka dhacayso runtii baraawe way xamili kartaa ku dhawaad labaatan kun iyo wax ka badan way xamili doontaa runtii mana qof walba markuu mana dhiirigelin uu helo oo mana in caasimada rasmiga ee mana lagu doorto lix iyo labaatanka kuraas oo degmada baraawe annagana tan maamul ahaan hadda laba bilood iyo saddex bilood wixii ka horeeyay markaan annaga aan maqalnay baraawe ayaa mana doorasho ka dhici doonta waxaan u diyaar garownay shacabka iyo maamulka iyo dhammaan amniga waxay u diyaar garoobeen siday mana loogu suurtagelin lahaa waanay suurtageli doontaa maasha insha allahu tacaala dhinaca kale taliyaha saldhigga booliiska ee degmada baraawe cabdulqaadir aadan ayaa waxa uu tilmaamay in shacabka magaalada iyo booliisku ay iska kaashadaan arrimaha nabadgelyada sidaasi darteedna ay hadda sii labalaabayaan howlaha ammaanka ay hayaan baraawe wax dhibaata oo amni daraa kama dhacaan xabad xitaa kama dhex dhacdo ciidamadu ma ridaan cid kale ma rido wax dhibaata oo amni daraa magaalada kama jiraan bulshadu waxay u joogtaa u raaxaysataa si boqol kiiba boqola amniga degmaduna waa boqol kiiba boqol waa sii labalaabnay annagoo u diyaar garoobayna doorashooyinka iyo mas-uuliyiinta aan qaabilayno baaxadooda iyo waxooda la shaqeynta bulshada iyo booliiska iyo dhammaan hay-adaha amnigana waa boqolkiiba boqol oo isku duuban yihiin cabdulqaadir aadan taliyaha booliiska baraawe waxa uu tilmaamay in askarta ku sugan degmada baraawe ee gobolka shabeellada hoose iminka ay yihiin kuwo ku filan haddii askar dheeraada ay u baahdaanna ay maamulka ku wargelin doonaan balse arrimaha ammaanka ay siinayaan muhiimadda ugu weyn
booliiska hadda joogana waa shaqada isagaaba gacanta ku hayo oo ku filayay amliga gudaha istaraatiijiyad kale oo noo degsanna way jirtaa naga iyo maaragtay maamulka naga sareeya iyo dhammaan qeybta gobolka iyo qeybta guuda koonfur galbeed iyo taliska booliiska soomaaliyeed iyo dhammaan maranka amniga hornoo taala way taallaa arrimahaas waa arrimo amni oo ciidan oo hadda arrimahan faahfaahinayna maaha laakiin istaraatiijiyad boqol kiiba boqola ayaa nooga degsan waxaana ballan qaadaynaa inaan mas-uuliyiinta degmada baraawe imanaysa inaan amnigooda sugayno boqol kiiba boqol baraawe oo ah degmo ka tirsan gobolka shabeellada hoose waxay hadda caasimad u tahay maamulka koonfur galbeed inkasta uu hadda madaxweyne cabdilcasiis lafta gareen uu si kumeel gaara ugu shaqeeya magaalada baydhabo haddana waxaa magaalada loo qorsheeyay in lagu doorto kuraas badan oo ka tirsan baarlamanka aqalka hoose ee dowladda soomaaliya cabdilcasiis barrow v o a muqdisho